إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأمر- والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار mowduuceenna sida ee ikhwadu ay iclaaniyeen waxa weeye waa axkaamu al- alciideyn axkaamu alciideyn waaludxiya baan israacinaynaa labada ciidood oo ciidulfitriga la yidhaahdo iyo ciidda la yidhaha ciid aladxaa axkaamta ay leeyihiin iyo udxiyada oo xoolaha saddexda afarta maalmood la qalaa oo qofka muslimka uu qalo oo ay ka mid tahay maalinka ciidda iyo saddexda maalmood oo ka dambayso axkaamteeda ayaan insha allahu tacaalaa wax ka ishaari doonaa runtii axkaamu alciideyn iyo axkaamu aludxiya waa mowduuc ballaaran weeye oo aanan saacad iyo wax la mid ah lagu soo koobi karin laakiin intii noo suuro gasho baan qodobo dhowra ka tilmaami doonaa haddii ilaahay yidhaahdo midda koowaad oon mowduuca ee khu- uga hadlayna ciidda ayaan hormarinaynaay ciideynka waxaa weeye qodobka koowaad goormaa la jideeyey wakhtiga uu nebigu jideeyey goormay ahayd arrintaas waxa weeyaan wakhtiga uu nebigu labada ciidood noo jideeyey waxay ahayd sanadkii ugu horreeyey oo hijradii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo maka ka soo haajiray oo madiine uu yimid sanadkaas ayaa la jideeyey sanadkaas ayaa la jideeyey waxaana arrinkaa tusaya xadiidka abu daawuud fii sunanihi uu ku warinayo wakadalika nasaa'i fii sunanihi uu ku wariyo xadiidkaas oo sanadkiisuna uu saxiix yahay anas ibni malik radia allahu canhu oo khaadimkii nebiga ah calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeyahay qadima rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam almadiina nebiga ayaa madiine yimid maka markuu ka yimid madiinuu soo galoo yimid markuu imaanayana walahum yowmaani yalcabuuna fiihima ree madiina waxay lahaayeen laba maalmoodoo ay ciyaaraan laba maalmood ay ciyaaraan bay lahaan jireen markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu arko weydiiyey ee waxay yidhaahdeen labadaa maalmood waa laba maalmood oo aynu ciyaarno markaasuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam qad abdalakum allahu bihimaa khayra minhuma yowma al- yowma aladxaa wa yowma alfitri yacni allah wuxuu idinkugu bedelay labadaa maalmood laba maalmood oo ka khayr badan ayuu idinkugu bedelay waa maalinkee labada maalmood waa kuwe maalinta ciidul adxaa la yidhaahdo iyo maalinka ciidulfitriga la yidhaahdo labadaa ciidood yacni sidaan ognahay waxay yimaadaan laba munaasabo oo aada u qiimo badan oo cibaadooyin waaweyn iyo shacaa'ir waaweyn la muujinayo gadaashood bay yimaadaan ciidulfitriga waxay timaadaa markii bishii ramadaan ay muslimiinta soonkooda dhammaystaan shahru ramadaan oo shahru ramadaan almubaarak ah bishii maarata qur'aanka la soo dejiyey bisha leylatulqadriga uu ku jiro bisha qiyaamkeeda iyo qiraa'adeeda iyo salaadaheeda iyo kulli iyo siyaamkeeda la jideeyey markii ay dadka muslimiinta soonkooda dhammaystaan farax dartee ayaa loo jideeyey marka munaasabo aada u qiimo badan ayay gadaasheeda la jideeyey midda labaad oo ciidul adxaa la yidhaahdana waxa weeye tobankii maalmood oo aan maaragtay uu nebigu ka hadlayo allahna uu ka hadlay toban aada u khayr badan inay tahay waa bisha dilxija markay dhalato ama annago aan raahno bisha carafa aan u naqaano kowdeeda ilaa tobankeeda sagaalka markay dhammaadaan oo cibaado iyo khayr iyo sadaqo iyo soom iyo wax badan lagu jiray gadaasheeda ayay timaadaa oo acmaalulxajna gudaheeda lagu jiro maalinkaas oo ah maalinka ugu acmaasha badan ay dadka xujaajta ay sameeyaan munaasabadaas tobankaa maalmood gadaasheed ayay timaadaa yowma alfitri nebigu wuxuu ku tilmaamay alfitru yowma yuftiru annaasu maalinka ay dadku afurayaan baa fitri la yidhahdo soonkooda uu dhammaado waaladxaa yowma yudaxi annaasu adxana waxaa la yidhahdaa maalinka ay dadku xoolahooda gowracayaan ayaa ciid aladxaa la yidhaahdaa labadaa ciidood yacni ayaa gadaashooda yacni laba cibaado oo waaweyn oo tii xajkii iyo acmaashii khayrka badnayd ah gadaasheeda ayay yimaadaan hadda midda aynu maanta ramadaankii waynu ka soo baxnoy waa soo aragna ciiddiisii laakiin midda aan insha allahu tacaala hadduu rabbina gaarsiiyo aan rajaynayno waa ciidul adxaa weeye ciidul adxaa tobankaa maalmood oo hadda aynu dhammaynay oo wax yar ka dhiman yihiin culummada mufasiriinta ah suuratulfajri bilowgeeda waxay ku tilmaamaan maalmaha uu alla ku dhaaranaya inay ka mid tahay oo rabbi leeyahay waalfajri wa layaalin cashrin fajarkii baan ku dhaartay iyo tobankii habeen ayaan ku dhaartay marka wuxuu rabbi ku dhaartana waa shay weyn wey makhluuqaadkiisa wuxuu doonau rabbi ku dhaartaaye waa arrin aada u weyn wey wa layaalin cashrin habeenadii tobanka ahaa ayaan ku dhaaranayaa buu yidhi fadligeedana tobankaas maalmood ay leedahay nebigaa ishaaray calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu albukhaari fii saxiixii ku sugan xadiid ibni cabbaas radia allahu canhumaa cabdullaahi ibni cabbaas baa wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waaalih wasalam rasuulka allah wuxuu leeyahay maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiihinna axabu ila allahi min hadihi alayaam camal saalixa oo maalmahaas dhexdooda la sameeyaa oo alla ka jacayl badan yahay camal la sameeyo yacni camal saalixoo la sameeyaahi maalmaha dhexdooda wuxuu rabbi ka jecel yahay lama arko ayagoo ugu jacayl badan yahay wey tobankaa maalmood bisha kowdeeda ilaa taarikh toban laga gaaro ayay maaragtay uu tilmaamaya cabdullaahi bn cabbaas wuu fasiro wuxuu yidhi yacni ayaam alcashri ila nebigu wuu ibhaamiye wuxuu yidhi maa min ayaamin maalmo ma jiro alcamalu saalixoo camalka saalixoo la sameeyaahi axabu ila allahi alla loo jacayl badan yahay min hadihi alayaam maalmahaas waa la iclaanay haddana waa waa la macrifeeyey markaasuu yidhi yacni ayaam alcashri maalmaha tobanka ah ayaa loo jeedaa markaasi saxaabada weydiiyeen oo yidhaahdeen qaaluu wala aljihaadu fii sabiili اllaah rasuulka allow xataa aljihaadu fii sabiili اllaahi oo camal khayr badan ihi ma waxaa ka khayr badan maalmahan camalka la sameeyo markaasuu nebigu yidhi wala aljihaadu fii sabiili اllah xataa jihaad fii sabiili اllaah oo qofku u dagaalamayo kelimadda alleh inay kor noqoto oo camaasha ugu wan wanaagsana muslimiintu ay leeyihiin ka mid ah tana ka khayr badan buu yidhi markaasuu wax yar ka reebay ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maali falam yarjic min dalika bishayin qof mujaahida oo maalkiisii iyo naftiisii intuu jihaad fii sabiili illaahi galay xoolihiisana ay ku dhammaadeen isna naftiisa ay ku baxdo wuxuu la soo laabtay aanan jirin kaa unbaa ka khayr badan buu leeyahay wax kaloo ka khayr badan maalmahaas camalka qofka uu sameeyey ayuunbaa ka khayr badane camal kaloo ka khayr badan maalmahaas lama arka weeyaan sidaas uu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka ayaamahan oo ah cashru dilxija kelimaddii horean uga soo hadalnay darsigeennii hore ayaan uga soo hadalnay waxa weeye waa fursad weyn oo qaaliyo qofka maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la kulmiyo waa munaasabo aad iyo aad u qiimo badan oo qofkii ilaahay uu gaarsiiyo inuu ka faa'iidaysto oo uga faa'iidaysto biاlطaacati waاshukri lilahi caza wajal yacni in uu uga faa'iidaysto shukri iyo طaaco iyo wax walbaa ayaa la doonaya maalmaha ciidda ohou ilaahay dadka uu soo gaarsiiyo ciidahaasi ayaga laftooda waxay u baahan yihiin in qofka uu dikriga ilaahay sadaqadii ixsaanka dadka masaakiinta loo kaalmeeyo in uu qofka ku dhammeeya baa la rabaa khayr maadaama camal khayr la lagu soo jiray waa ina khayr ku khatimtaa laakiin inaan shar ku khatimno sax ma aha wax fiican ma aha camalkaagii inaad aad intaas soo shaqaynaysay soddon maalmood baad soo soontay ama sagaal iyo labaatan maalmood baad soontay maalinkii ciidda ahayd haddaa fisqi ku khatimta ka waran waa waa camal tacab khasaaray wey camalkan ood tobankan casho soo waday hadday soon tahay hadday sadaqa tahay hadday qiraa'at alqur'aan tahay hadday takbiirtii la wadaye ay tahay khayr oo dhan aad ka shaqaynaysay haddii maalinkaa ciidda ihi aada macsi ku khatimta ayana ka waran yacani runtii dadkeenna waxa weeye ciidda waa la farxaayo waa ayaamu lfarax waa ayaamu lfarax laakiin in lagu khatimo macsi lagu khatimaayo sax ma aha maalmaha ciidda aniga markaan yaraa waan arki jiray meel oo muqdisho maaragtay baarlamaanka meesha la yidhaahdo barxaddiisa niman iyo naago isku niikinayo ayaa la keeni jiray waa maalinkii ciidda ah waa arki jirna maalin walba halkaasaa la iskugu tegi jiray oo dumarka halkaa ku niikan intay is soo qaawiyaan wixii ka dambeeyana waxaad ogtihiin in maaragtay fanaaniinta iyo dadka maaragtay riwaayadaha dhiga iyo maalmahaas intayse soo qaawiyaan la yidhaahdo bandhig faneed baa la samaynayaa iyo wakhti ka dambeeyana waad ogtihiin waa macsi lagu khatimo weeyaan khayrkii aad soo waday baad shar ku khatimaysaa marka arrimahaas oo kale macsi inaad ku khatimna maahee farax iyo shukri ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadaa uuna siiy aanu ka shukrino sidaa darteed aan taaca la imaanno ayaa la doonayaa in lagu khatimo weeyaan ciidda marka ciidaha xukumkoodu waa maxay ma waajibbaa mise waa sunno salaadda ciidda la tukanayaahi xukumkeedu waa maxay salaadda ciidda ah xukumkeeda culummadu waa isku khilaafaan qaar waxay leeyihiin waa farad weliba waa fardu cayn oo fardu caynin calaa kulli axadin waa waajib waa farad oo cid walba kulligeed laga doonayo ayay leeyihiin qolana waxay leeyihin maya farad maahee waa sunna muakada sunno mu'akada sunno xoog badan weeye walaysat farda caynin ma ahan fardu cayn marka masaladaas qolo walbaba daliilay haysataa adilay wataan qolo walbaba waxbay deliishanaysaa qolada odhanaysaahi waa waajib waa farad qolada odhanayso waa farad bay leeyihiin oo fardu cayn oo cid walba fardu cayn marka la leeya yani cayntaada shaksi ahaan qofkaagaan unbay ay farad ku tahay weeyaan cid walba goonideeda looga rabaa ayay leeyihiin qoladaa odhanaysaah waxay deliishanayaan xadiidka umu catiya umu catiyat alansaariya oo muttafaq calayhi ah bukhaariiyo muslim ba ay soo saareen ayay deliishanayaan umu catiya waxay leedahay gabadhaa saxaabiyadda ahi umirna an nukhrija alcawaatiqa walxuyada fi lciidayni yashhadna alkhayra wa dacwat almuslimiin wayactazilu alxuyadu almusalla yacni waxay leedahay wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu joogay waxaana la amri jiray inaan soo saarno alcawaatiq gabdhaha yararkaahe bikaarada ah ama maqabiyaadka la yidhaahdo ee guryaha aanan ka soo bixin yacni shaqada ka xuroobay oo guriga la fariisiiyo inaan guryahooda ka soo saarno iyo weliba walxuyada gabdhaha xaydka qabo caadada caadadii qabo oo salaadba laga rabin inaan soo saarna baa nala amray oo guryahooda ka soo saarno oo ay musallaha lagu tukanaya ay ka qayb qaataan yashhadna alkhayra wa dacwat almuslimiin in ay khayrka xaadiraan meesha lagu hayo takbiirtii salaadii khayrka meesha lagu hayo inay tagaan ducada dadka muslimiintana inay ka qayb qaataan laakiin waxay tidhi wayactasilu alxuyadu almusallaa haweenka xaydka qabo oo caadada ay qabaan musallaha way tegayaan laanna musallaha masjid ma aha musallaha masjid ma aha meesha lagu tukanayo barxadda lagu tukanayo meeshaas way ka qayb galayaanoo way tegayaan laakiin markii salaada loo kaco way ka fogaanayaan dadkay ka dhexbaxayan leanna ayaga salaad lagama rabo salaad lagama dooni maayo laakiin ducadii iyo takbiirtii iyo kala qayb qaadanayaan dadka weeyaan waxay leeyihiin arrintaas maadaamaba la soo saaray gabdhihii maqabiyaadka ahaa guryaha laga soo saaray haweenkii xaydka qabay oon salaada laga rabinba la soo saaray waxay tusaysaa inay fard yacni arrintacaasi ay fardu cayn tahay fardu kifaaye ahayn hadday fardu kifaaye ahaan lahayd lama amreen dadkaasi soo baxa lama yidhaahdin kana soo qayb gala lama dheheen bay leeyihin madhabkaas yacni aimo fara badana ku tagtay abu xaniifa raxmat ullahi calayhi sheekh alislaam ibnu taymiya raxmat ullahi calayhi ayaa ku tegey ibnu cuthaymiin madhabkaasuu rajaxaa sheekh maxamed ibn saalix ibn cuthaymiin kitaabkiisa zaad lmustaqnac ayuu maaragtay ayuu ku rajaxayaa weeyaan qolada odhanayso maye waajib maahee waa sunna mu'akada fardu cayn ma ahane farad maahee waa sunna mu'akada odhanaysaa ayagana waxay deliishadeen xadiidkii طalxat ibni cubaydillaahi oo isagana mutafaq calayhi bukhaari muslim bay soo saareen dalxat ibnu cubaydillaah xadiidkiisii ayay deliishanayaan bukhaari muslim bay soo saareen wuxuu leeyahay dalxa rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi khamsu salawaatin katabahuna allahu fi اlyowmi wاlleyla laba shan salaadood ayuu rabbi waajibiyey habeenii maalin in la tukado kuwaasaa farad ah shanta salaadood oo maktuubada ah maqhribka hadda aan tukanay cishaha iyo salaada fajar iyo duhr iyo casr intaasaa waajiba shantaas nin caraabi ahoo meesha joogay ayaa nabiga la hadlay faqaala alacraabiyu yaa rasuula allah hal calaya hayruha shantaas salaadood waxaan ahayn oo igu waajiba miyaa jira buu weydiiyey wax igu waajiba miyaa jiray qaala laa ilaa an tatawuc maya buu yidhi wax waajib kugu a ma jiro inaad sunno la imaata mooye waajib kugumaa shantaas salaadood unba waajib kugu ah marka waxay leeyihiin yacni waxa weeyaan salaadahaas faradka ah nebiga wuu cayinay markii la weydiiyey salaad kale oo waajiba miyaa jirto maya buu yidhi ilaa inaad sunno tukanaysa mooye marka sidaa darteed yacni salaada waajibka ahi waa shantan amaa salaatu اlciid waa sunna mu'akada lianna nabigaa daaima nebigaa sameeyey calayhi salaatu wasalaam sidaa darteedna fardu cayn ma ahan bay leeyihiin waxay yidhahdeen arrintan waa caam waxayna kulminaysaa salaad kasta kulligeed oo ka soo hartay shanta salaadood arrintaanay soo hoosgelayaan laa ilaa an tatawuc maya ilaa aad adiga maaragtay aad sunno la timaada mooye arrintaasna waxaa qaba aimada imaamu maalik ibni anas iyo imaamu shaafici raxmat ullahi calayhima ayaa qabaan aimadaasa madhabkaasna ku tegay weeyaan marka salaada fardu caynka yacni cumuumkaas yacni salaada ciidda ihi istimbaadka ay culammadan ka qaateen haweenkaas la soo saaro waxaad moodaa inay ka xoog badan tahay laa ilaa an tatawucaas ay ka adag tahay leanna nebigu wuu ka reebay salaadihii oo dhan salaada faradka waajibka shantaas unbaa waajiba buu leeyay laakiin waxaa la rabaa sunno weyn oo qofku inuu nooleeyo la doonayo wey leanna nebigeenna nooleeye calayhi salaatu wasalaam salaada ciidda mar haddaan ogaanay xukumkeedii waxa weeye wakhtigeedu waa goorma goormaa la tukadaa labadaas maalmoodaa la tukadaa yowma alfitri wa yowma aladxaa wakhtiga la tukanaya iyo saacadda la tukanayana waxaa la yidhaahdaa waa min irtifaaci shamsi qiida rumxin ilaa waqti zawaal qoraxda markay soo baxdo oy soo dhalato oo ay yacni xoogaa soo kacdo carabta waxyaalahay wax ku qiyaastaan rumxi waxaa la yidhahdaa jira waran waran bay ku qiyaasaan marka waran oo kale markay qadarkiisa oo kale kor u soo kacdo waxay leeyihiin qiida rumxiga wuxuu la mid yahay taqriiban saddex mitir oo kale saddex mitir oo kale markay kor usoo kacdo laga soo bilaabo ilaa qoraxda bartamaha ay dhinaca gal- galbeedka ay u leexato waa la tukan karaa waqti zawaal laga gaaro ayaa la tukanaya weyaan waxaana arrinkaa tusayo xadiidka imaamu axmed fii musnadihi oo ku wariyay xadiidu jundab radia allahu canhu wuxuu leeyahay jundab kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalيه ali wasalam yusalii bina alfitra calى qiidi rumxayni waladxى calى qiidi rumxin labada wuu kala saara labada ciidood ciidda la yidhaahdo ee ciid اlfitri oo soonka kadib ah markii laba maarata waran oo kale bimacnaa lix mitir oo kale ay soo gaarto ayuu nebigu salaada tujin jiray bimacnaa dibbuu u dhigi jiray xoogaa waa daahin jiray salaada duxa- salaad ciidul adxahana wuu dadejin jirayoo qiida rumxin hal waran markay noqoto saddex mitir camal ay tahay ayaa hore laga tukan jiray sababka sidaas loo yeelayo sababta sidaa loo yeelayo oo midna la dedejiyey midna dib loo dhigaahi waa sabab waadixa wey ciidulfidriga waxaa la rabaa inuu qofku wakti uu helo oo sakaatulfidriga uu ku bixin karo intaan salaada la tukanin maxaa yeelay sida fiican waxa weeye qoraxda markii ay dhacdo habeenka ciidda ahoo soonka uu dhammaado ilaa salaada laga tukado inta u dhex leh inuu sakaatulfidriga bixiyaa la rabaa waa waqtilwujuubka wey inuu waktigaa dhiibaa la rabaa marka inuu wakti mo- waasaca u helo ayaa ciiddii xoogaa dib loogu dhigaya amaa ciidul adxaa waxa loo dadejinaya waxaa weeye in markii salaada la tukado dabadeed dadku si dhaqsa xoolahooda ay u qa- udxiyadooda ay u gowracdaan oo markaasi quraacdoodii hilibkoodii ay ka helaan waxay cuni lahaayeen ay ka helaan marka lama rabo ciidda ka hor in udxiyada la bixiyo oo la qalo qofkii qala ciidda ka hor neefkiisa qala iyadoo isagoo- iyadoon la tukanin qalaahi waxa weeye wuxuu noqonayaa shaata laxmin yacni hilib oo ciddiisa u qashay neef oo ciddiisa u qashay ayay noqonayaane udxiyadii maqbuulada ahayd ma noqonayo waxaa la rabaa inuu markaas mid kala qalo haddii ciidda ka hor uu qalay mar labaad inuu qalo baa laga doonaya marka sababtaas ayaa maaragtay looga dhigay labadaas sababood yaa midna loo dedejiyey midna loo dibdhigay xikmadaas ayaa ku jirta weeyaan marka wakhtigu labada ciidood hadda tan na soo hayso waxaa waa in la dedejiyo weeyaan amin hore in la tukado ayaa la rabaa weeyaan si dadku ay xoolahoodii iyo udxiyadoodii ay u gowracdaan wakhti fiicanna ay uga helaan mar haddii la yidhi ciiddaas ay tahay yowmulfarax ay tahay salaadna nala amray inaan tukanno maxaa nala ka doonayaa arrimo matluuba baa jiro oo nala ka dalbayo oo ciidda dhexdeed inaan la imaano la doonayo kan ugu horeeya waxa weeye qofku inuu is soo nadiifiyo markuu meesha imaanayo musallaha muslimiinta uu ka soo qeybgelayo in uu soo qubaysto ee inuu barafuun iyo maarata catar uu soo marsado inuu dharkiisa kuwa ugu quruxsan ugu wanaagsan uu soo qaato arrimahaasaa la rabaa weeyaan laakiin markii diibka la leeyahay iyo maarata catarka iyo barafuunka dumarku kuma jiraan waa ragga oo keliya wey maxaa yeelay dumarka haddii ay marsadaan waxa weeye shahwadii ragga inay kiciyaan baa la arkaa fitnana meesha ay ka xasisho lamana ogola gabadha gurigeeda markay ka soo baxaysaahi iyadoo aanan caraf aanan lahayn oo aynan catar iyo midna iyo uunsi iyo midna aynan ka soo carfaynin inay gurigeeda ka soo baxda baa la rabaa wa ilaa zaaniya noqonaysaa siduu rasuulku ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam marka dadka la rabo inay tiib ka marsadaan gabadha way qubaysanaysaa yacni tiib aanan caraf lahayn oo dadka aysan aysan maarata carafteeda soo gaaraynin oo oo ayada way way marsan kartaa hadduuse carafteeda qaar waxaa jiro oo qofka uu ismarin karo laakiin aysan caraftiisa aysan baxaynin waxa weeye taasoo kale iyo dhar wanaagsanna dharka jalbaabkeeda fiicanna way qaadanaysaa cuuradeeda asturanaysaa weeyaan arrinkaas marka waxaa tusaya xadiidka imaamu xaakim oo kitaabkiisa mustadraga uu ku warinaya xadiida anas ibni malik radia allahu canhu anas ibni malik wuxuu leeyahay amaranaa rasuulu اllahi salى اllah alيy waslama fi اlciidayni an nalbasa ajwada ma najidu wa an natatayaba biajwadi ma najidu wa an nudaxiya biamani maa najidu biafmana maa najidu yacni nebiga wuxuuna faray buu yidhi labada ciidood waa ciid ulfidri iyo ciid aladxaa an nalbasa inaan xiranno ajwada maa najid dharka kuwa ugu wanaagsanoo heli karno qof walba wuxuu uu heli karo kan ugu qaalisan dharka ugu qaalisan oo ugu fiican inaynu labisanno wa an natatayaba inaan isqurxino inaan iscarfino oo is odeeg aan marsanno caraf iyo maaragtay caraf iyo tiib iyo maxaa la yidhahda catar aan marsanno biajwadi maa najidu waxaan heli karna kan ugu wanaaga badan inaynu marsanno wa an nudaxiya inaan xoolaha qalanno oon ku qalanno biafmana maa najid yacni kuwa xoolaha kuwa ugu qaalisan xoolaha kuwa ugu qaalisan inaynu maaragtay oon heli karno inaan udxiyo ka dhiganno oo aadan neef sida shuruudeeda noogu imaan doonto weyd ah iyo mid jiisa iyo mid magaciisa iyo inaadan nooc oo laga laga tegay inaadan ku udxiyaysanine neef fiican oo qiimo leh inuu qofku ku udxiyaysto baa la rabaa marka xadiidkaasna sanadkiisu waa uu sugan yahay hal ninoo waxaa ku jira la yidhahdo isxaaq ibnu barzakh laakiin culammada qaar ay daciifiyaan qaarna ay maaragtay towhiiqiyaan imaamu shaafici imaamu albagawi waxay wariyaan can jacfar ibni moxamedi can abiihi can jaddi ana nabiya sala allahu aleyh wali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa kaana yalbasu markii ciidda nebiga markii la gaaro ciidaha markii la gaaro wuxuu leeyahay saxaabigaasi kaana yalbasu burdatan xabira fii kuli ciidin nebiga wuxuu labisan jiray yacni dharka kuwooda yaman lagu soo sameeyey oo aada u wanaagsan yacni wakhtigaas waxaad moodaa xijaaz iyo dhulkaa inay yaman inay ka xagga sancada ay kaga horreysay ilbaxnimada xoogaa inay kaga horreysay baad moodaa marka dharka qiimaha leh yamanuu ka imaan jira marka nooc oo la yidhaahda min buruudi lyaman dharka yaman ka yimaada ah ayuu nebigu labisan jiray yacni go-yaashaasuu xiran jiray oo uu u labisan jiray nebiga caleyhi salaatu wasalaam ibnu qayim aljawsiya raxmat ullahi caleyhi wuxuu leeyahay wa kaana sala allahu aleyh waali wasalama yalbasu lahumaa labada ciidood wuxuu u labisan jiray ajmala hiyaabihi ajmala hiyaabihi dharkiisa kuwa ugu wanaaga badan ayuu soo xiran jiray oo soo labisan jiray wa kaana lahu xullatun yalbasuhaa lilciidayni waاljumca wuxuu lahaan jiray yacni mare adag ama laba go-oo wan wanaagsan oo quruxsan yah ayuu ciidaha labada ciidood iyo salaada jumcadaba u labisan jiray nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka macnaheedu waxa weeye dhar wan wanaagsan inuu dharkiisa dharka ugu fiican inuu labisto qofka maalinkaa ciidaha ah markuu qubaysto markii uu iscarfiyo dharka dharka ugu fiicanna inuu xirto shukran lilaahi subxaanahu wa tacaala nicmada ilaahay u gala isagoo ka shukrinaayo inuu labisto baa la rabaa weeyaan marka maalintaasoo kale marka waxaa la rabaa dadka waa maalin ziino iyo qurux ay dadka muslimiinta ka muuqato quruxdu marka ma aha dadka qaar meelahay ka raadiyaan habeenkaas waad aragteenoo meelaha timajarayaasha iyo waxaa weeye firaaqo ma helaan qaarkood dadku garkay xiirtaan yacni quruxay u raadinayan in garka la xiiro garka oo la xiiraa qurux ma aha qofku waa inuu garkiisa sii daystaa sunnada nebiga quruxdu tahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maalinkaasaa garka lasoo xiiranayaa qofkii is soo qurxinayaa oo qurux ka dhiganayaa qaarkood jeegaday xiiranayaanoo qaaray timihii dhowr bay yeelanayaan inta qaar xiiraan bay qasaca waxa la yidhahda la imaanayaan timihiina qaar sii daynayaan lama rabo waa wax khilaafsan hadyigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayay khilaafsan tahay weeyaan marka waxaa la rabaa in labis fiicanna la labisto sunnadana la laasimo ayaa la rabaa weeyaan ciidulfidriga marka la joogo inta aadan gurigaada ka soo bixin maadaama bil dhan aad soo soonayd waxaa lagaa rabaa xoogaa inaad soo cuntid timir iyo wax lamida raashin inaad cuntid ayaa la rabaa weeyaan amaa middan dambe oo ciidul adxaa haddana soo qaabilayso waxa weeye inaadan ilaa aad ka soo tukato inaadan waxba cunin baa la rabaa markaad soo tukato dabadeedna udxiyadaada inaad ku bilowdo ood wax ka cunto ayaa la rabaa weeyaan waxaana tusaya xadiidka imaamu axmed iyo tirmidi ibnu maaja ay warinayeen xadiidu burayda radia allahu canhu ayaa tusinayo uu yidhi kaana nabiyu sala allahu caleyh wasalam nebigu wuxuu ahaa buu yidhi laa yaqdu yowma alfitri xataa yaakul walaa yaakula yowma aladxa xataa yarjic yacni waxa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa midaanan ciidda musallaha u kallihinon aadin maalinta ciidulfidriga ah ilaa u wax cuno walow xataa haddii wax kala waayo dhowr timira ha cuno maalinka ciidul adxahana waxba ma cuni jirin xataa yarjica ilaa uu ka soo noqdo riwaayada imaam axmed uu ku siyaadinayo waxaa weeye fa yaakula min udxiyatihi marka uu ka soo noqdo ciidda ayuu wuxuu cunayaa udxiyadiisiibuu wax ka cunaa weeyaan marka maalmahan na soo qaabilaya maalinta ciidda ah waa yowma alkhamiis ayay ku aadantahay haddii allana gaarsiiyo qofka markuu musallaha u socdo waa inuusan waxba cunin waa inuusan waxba cunin weeye waxaa la rabaa markaad soo noqoto xoolahaada gowrac wax ka cun markaa kabacdi cunada ayaa la rabaa inaa cuntid weeyaan waa hadyigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam weeye waxyaalaha nalaka doonayo oo ciidda inaan la imaano la rabaahi takbiirta fi ayaami alciidi maalinta ciidda ah takbiirta in lala yimaado yacni qofka inuu ilaahay weyneeye subxaanahu wa tacaala yaa nalaka rabaa takbiirta labaa loo qaybiyaa takbiir mutlaq la yidhaahdo oo aanan meel ku xirnayn la sii daayey iyo mid muqayad ahoo wakhti mucayana leh wakhti go-an bay leedahay takbiirta mutlaqa ah waxaa weeye tobankan maalmood oo idil aynu hadda ku jirnay baa la rabaa in iska takbiirsado oo takbiirtii ee la wado fardi fardi qofka u takbiirsado adkaart takbiirtii la akhriyo ayaa la rabaa weeyaan maalinta idilxaja dhalatay bishan koodeeda ilaa sagaalka ay ka dhammaato maalinka sagaalaadka inuu qofku takbiirtaas wado ayaa la rabaa weeyaan marka mutlaqaa la yidhaahdayo salaadaha kuma qaydna suuqaada adoo maraya takbiirsanaysaa gurigaada ku takbiirsanaysaa masaajidka ku takbiirsanaysaa maarata maktabkaadii xafiiskaada ku takbiirsanaysaa wahaakada shaqadii aad haysa dhexdeeda baad ku takbiirsani wey waana midda allah subxaanah wa tacala fii suurati albaqara uu ku leeyahay walitukmilu lciddata walitukabiru allaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun marka inaad ilaahay weynaysaan ayaa la rabaa ciddad tiradii markaad dhammaystirataan soonkii iyo waxaan ujeedaa markaad dhammaystirataan tobankii tobankii casho markaad dhammaystirataan inaad ilaahay weynaysaan wuxuu rabbi idinku hanuuniyey idinkoo rabbi ka shukrinaya subxaana wa tacaala nicmadu idiin gala weeyaan taa walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum waa ciidulfitriga loo jeedaa taasay mufasiriintu ku fasiraan aayaddaas ciidulfitriga waay walitukmilu lcidda ilaa soonkaa laga soo hadlaye soonka markuu dhammaado kadib ciddadii ay muddadii idiin dhammaata ama soddonkii ama sagaal iyo labaatankii idiin dhammaatahay kadib takbiirta inaad samaysaan ood la timaadaan amaa aayadda kale oo ciidul adxaa ka hadlayso isla suuratu albaqara ku jirtaaye wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat ha la yidhaahda maalmo tirsan ilaahay subxaanah wa tacaala xusa sagaaliyo toban sagaalkaa maalmood takbiirtii la akhrinayey ayay ku fasiraan culummadu wey kadalika fii suurati alxaji aayadda ku jirtana waa la mid kadalika sakharahaa lakum litukabiru اllaha calaa maa hadaakum wabashir اlmuxsiniin takbiirtaasaa la rabaa marka takbiirtaas ayaamtaas la wadayo tobanka maalmood waxaa la yidhahdaa waa takbiir mutlaqa weeyaan oo tii muqayadka ahayd ma aha maxaa yeeley imaamu اlbukhaari wuxuu ku warinayaa tacliiq ahaan wuxuu ku warinayaa cabdullaahi bni cabaas ayuu aharka ka warinaya wayadkuru sma allaha fi ayaamin macluumaatin ayaddaa markuu fasirayo cabdullahi bni cabaas wuxuu leeyay ayaam alcashri tobanka maalmood baa loo jeedaa walayaamu almacduudaatu marka la yidhina waxaa loo jeedaa ayaam atashriiq maalmaha saddexda maalmooda ka dambayso maalinkii ciidda ka dambeeyo ayaa loo jeedaa buu odhanaya weyaan sidaa darteed maalmahan oo tobankan sagaalkan maalmoodihii waxay saxaabadu ridwaanullahi calayhim rag ka mida samayn jireen sida cabdullaahi bni cumar oo kale sida abu hurayra oo kale intay guryahooda ka baxaan ay ilaa suuqa aadi jireen maalinkaa tobankaa maalmood ayagoo takbiirsanayo markii labadooda takbiirtooda la maqlana dadka dhan baa la takbiirsan jiray suuqa joogo idil takbiirtooda lala akhrin jiray weeyaan marka in takbiirta waxaa weeye oo maaragta maalintii ciidda la akhrinayaa ciidaha la akhrinayo middaas aan waktiga ku qeydnayn ku xirnayn iyo midda waktiga ku xiran labadaasi wey midda waktiga ku xiran marka waxa weeyaan waa waktigeedu waxa weeye salaada ciidda markii la tukado oo maalinkii ciidul adxaa aynu tukanno ilaa casarka maalinta afraado ayaamu tashriiqa laga gaaro takbiirti waa la wadayaa takbiirti in la wada baa la rabaa goormayna ku qaydan tahay bacda salawaati almaktuuba salaadaha faradka kadib ayaa la rabaa inaynu ku takbiirta akhrino yacni maalinka ciidda la tukado yowma alkhamiis oo kale hadda haddii ilaahayna gaarsiiyo waa yowma alciid ciiddaa salaadeeda markaynu tukanno duhurka ugu horeeyo la tukanayaahi gadaashiisaa laga dhigi markii salaadaas bacda salaa la takbiirsado waa la istaajinaya salaada casarkii waa la takbiirsanaya salaadahoo dhan gadaashooda maalinka tobnaad maalinka kow iyo tobnaad maalinka labaiyo tobnaad maalinka saddex iyo tobnaad ayaa la wadayaa yani saasaa loo waday afartaa maalmood ayaa takbiirta la wadayaa weeyaan arrintaasna waxaa weeyaan yani cali bn abi aalib radia allahu canhu cabdullaahi bni cabaas cabdullaahi bni mascuud a'imadaas oo dhan ayay ka soo aroortay oo maaragtay radia allahu canhum ardaahum saxaabadii ah sida ibn abi shayba oo fii musanafihi uu ku soo saaro bisanadin saxiixin uu kaga soo saarayo weyaan habka marka takbiirta qaabka loo qaadayo qaabkee takbiirta loo qaadaa waxaa la yidhaahdaa takbiirta arrinkeedu waa iska waasac weeyaan siiqadaas oo taas ah ilaah inaad weynayso unbaa lagaa rabaa siiqadaa oo taasa inaad ku qaydnaato wax kale kama bixi kartid inaadan lama odhanayo qof laleeyahay ma jiro waxaa la rabaa arrinkeedu waa iska waasac weeyaan inaad ilaahay weynayso subxaana wa tacaala ayaa lagaa rabaa keliya waxaa la yani riwaayo waxay soo guuriyeen cabdulaahi bn cabdullahi bn mascuud oo kale ee athar laga soo guuriyaa ayaamu tashriiqa markii la gaaro wuxuu ku takbiirsan jiray allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu ayuu akhriyi jiray siiqada cabdullahi mascuud baa laga hayaa laakiin alamru fiiha saca baa la yidhaahdaa iska ilaahay weynee subxaana wa tacaala baa la rabaa laakiin midaan annagu aynu samayno oo lala sugo keliya imaamka inuu qaado dabadeetana laga daba meersado saxaabada ma aqoonin waxaa la rabaa qof walbaaba inuu meeshiisa ka qaado adiga xagga ka qaad adiga xag ka qaad imaamku ha qaado ma'muumiinta ha qaadeen laakiin ma'muumka keliya intuu yidhaahdo laga daba meersado ma aqaano soomaalida ku khaastaan u malaynaya dadka lamidka ah acjaamteenna ay khaas ku tahay laakiin waxaa la rabaa masjidka inuu takbiirtii yani maaragtay ay yartajuf yani masaajidka waxaa la rabaa irtijaaf inuu ku dhaco yartajifu bitakbiir ayaa la rabaa yacni inuu lusho qaylada masaajidka takbiirta lagu qaylinayo inay maaragtay maxaa yeelay waa ilaahay subxaana wa tacaala weynayntiisa aan weynaynayno shukriga aan la imaanayno takbiirtaasaana laka rabaa weyan halkee marka salaada xaggee lagu tukadaa salaat ulciid ma masaajidyaha lagu tukanay mise musalle oo barxad baa lala aadaya iyadana waxa weeye salaada ciida barxaddaa lagu tukanaya meelaha barxaddaa la aadaya masaajidyaha lagu tukan maayo masaajida waxaa loogu tukan karaa keliya inay daruuro jirto xaaje iyo dhibaato inay jirto darteed oo maalan yacni roob baa da-ayo lama bixi karo oo dadkii meelay tagaan ma leh barxaddii barxad baa la tegi laha barxaddii ma leh roob baa da-ayo khawf iyo cabsi baa jirto haddii bannaankii la tago dhib baa laga baqayaa maaragtay dhibaata inay timaado haddii xaaje iyo dhibaato ay jirto iyo daruura unbaa masaajidda la banneeyaa in lagu tukado yaa loo banneeyaa laakiin haddaysan wax dhiba jirin waxaa la rabaa meelaha musallaha oo waaweyn barxadaha in lagu tukado baa la rabaa maxaa yeelay nabigeenna caleyhi salaatu wasalaam sida ay bukhaari iyo muslimba ka soo guurinayeen xadiidu abi saciid alkhudri radia allahu canhu wuxuu leeyahy abu saciid kana الnabiyu salى اllahu alayh wali wasalam yakhruju ywma alfitri waladxaa ilى اlmusala wa awalu shayin yabda'u bihi salaa uma yansarifu fayaquumu muqaabila annaasi wاnnaasu calىa sufuufihim fayacidhum wayusiihim waya'muruhum fain kaana yuriidu an yaqطaca bacثa qaطaca aw ya'mura bishayin amara bih uma yansarif yani wuxuu leeyahay abu saciid alkhudri radi allahu canhu nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa maalinta ciidulfidriga iyo ciiduladxaha markii la gaaro mid walbaba musallahu u bixi jiray meesha barxadda lagu tukanayo ayuu aadi jiray shayga ugu horeeyo bilaabana musallaha markii uu tago imaamka inta hore takbiirta la akhrinaya markuu imaamku yimaado waxa ugu horeeyo bilaabi jiray waa salaada salaadda ciiduu tukan jiray markii labada ragcadood uu tujiyo uma yansarifu wayaquumu muqaabila annaasi salaadda inta ka baxo ayuu dadka horteeda soo istaagi jiray leanna waa imaamkii tujiye weeyaan dadkuna ay sufuuftoodii fadhiyaan sufuuftoodii bay fadhiyaan nebiga hor fadhiyaan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markaasuu nebigu waanin jiray oo wacdin jiray dadkaasi macruufkuu fari jiray munkarkuu ka reebi jiray wanaag iyo khayruu samayn jiray markaa kabacdi hadday u muuqata nebiga caleyhi salaatu wasalaam inuu ciidan saxaabada ka mida jihaadka u diro meeshaa la fadhiyo inta ku magacaabo buu diri jiray kooxdiinan ordahayuu dhihi jiray oo meel hebla aada ayuu u diri jiray jihaadka weeyaan hadduu wax amrayo oo sadaqo iyo wax lamida oo dad amrayana markaasuu fari jiray rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markaa kabacdi uu ka bixi jiray buu leeyay marka salaada ayaa ugu horeyso oo musallaha markii la tago waxa uu bilaabo ugu horeeyo waa salaada weeyaan halkaas waxay yacni abu saciid uu ka hadlayaa zamankiisii oo madiine uu joogay nin la yidhaahdo marwan ibnu alxakam ayaa maxaa la yidhaahdaa wuxuu inuu bedelo damcay sunnadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam marwan marwan ibnu xakamna waaligii madiina buu ahaa madiine ayuu madax ka ahaa wakhtigaas abu saciid alkhudri ayaa markii ninkan oo barxaddii meeshii la tegey baa mimber loo soo sameeyeyba mimbera loo keenay mimberkiiba oo durbadiiba inta ku istaagay ayadoon salaaddii la tukanin ayuu khudbadii bilaabay sidii salaaddii jumcadii oo kale ayuu ka dhigay khudbada ilaa horeyso soo maaha salaatuljumaca sidii jumcadii oo kalebuu bilaabay inuu khudbada hormariyo macnaha markaa kabacdina uu tujiyo dadka sababta uu sidaa u yeelayana waa maxay dadka inay dhegaystaan warkiisuu rabaa oo laga kala tegin inaan laga kala tegin ayuu rabaa mar alla markuu mimbarka fuulay oo inuu fuulo rabo abu saciid alkhudri baa qamiiska ku dhigay dharkiisuu qabto soo jiiday markuu jiiday buu inuu mimbarka ka soo dejiyo uu rabo yuu iska iska filqay oo iska tuuray markaasuu mimbarkiisa xoog ku koray wuxuu leeyahy abu saciid abu saciid alkhudri markuu xadiidkaa sii wato wuxuu leeyahay falam yazal na falam yazil الnaasu calى dalika xataa kharaja marwaanu wa huwa amiiru اlmadiina dadku inay sidaa nabiga u tukan jireen oo u tujin jiray inay u tukanayaan kama ayan zuulin oo ah salaadu inay horeyso khudbadu dambayso inay salaada horeyso khudbada ay dambayso kama aynan zuulin dadka ilaa marwaan oo madiine madax ka ahi uu soo baxo oo madiino fii adxa aw fii fitrin fii adxa ama aw fii fitrin labadaa midkood ciiduladxihi iyo ciidulfidrigii midkood inuu usoo baxo markaasuu wuxuu yidhi abu saciid isagoo hadalka wato falama atayna almusallaa idaa mimbarun banaahu kathiir ibnu salti faإida marwaanu yuriidu an yartafica an yartaqiya qabla an yusali fajabadtu bithawbihi fajabadanii faاrtafaca fakhadaba qabla salaati yacni markii u iska kay filqay mimbarkiisa markuu fuulay oon ku dhegay oo soo jiiday maradiisii oo iska kay fujiyey oo mimbarkii fuulay durbadiiba khudbadiibuu bilaabay intuusan salaada tujinin markaasaan waxaan ku idhi buu yidhi hayartum wallaahi allaan ku dhaartay ee sunnadii nebiga waad bedesheen ayaan ku idhi buu yidhi marwaan anigoo la hadlayo markaasuu yidhi yaa abaa saciid waxaa u jawaabaya marwaan wuxuu yidhi qad dahaba maa taclam wixii aad adigu taqiina waa waa horay dhammaatay wax cusub maaratay arrin cusub baanu wadanaa taadii waa horay ahayd markaasuu abu saciid u jawaabuu yidhi maa aclamu wallaahi khayru mima laa aclamu waxa aniga aan garanayo oo cilmiga nebi moxamed aan ka soo qaaday sunnadiisii ilaahay baan ku dhaartaye iyadaa ka khayr badan waxaanan ogeyn oo adiga aad la timid taas baa ka khayr badneed buu yidhi kana wanaag badneed markaasuu cudurdaar qadimay marwaan wuxuu yidhi ina annaasa lam yakunuu yajlisuuna lana bacda asalaa salaada dabadeed dadku noo fariisan maayaan buu yidhi fajacaltuha qabla salaa marka salaada horteed ayaan maaragtay yeelay aan ka dhigay khudbadii yacni khudbadii baan waxaan ka dhigay salaada horteed baan ka dhigay si dadku ii dhegaystaan waa shay yacni waxaa la yidhaahdaa haddaad aragto dad salaada ka hormarinaya musallaha ayagoo joogo hadalkaa ka hormarinayo khudbo iyo dadka u khudbeeyaan ka hormarinayo oo yacni waxa weeyaan waa khudbadii waxay raaceen alkhudba almarwaaniya la yidhaahdo ayay qaateen weeyaan riwaayada imaamu muslim fii saxiixii ku sugan wuxuu ahaa wuxuu yidhi laa yaa abaa saciid qad turika maa taclam waxa adiga tiqiina waa horaa laga tegey buu yidhi waa yani sunnadii waa laga tegey wey waxaad garanaysa waa horaa laga tegey buu yidhi markaasaan inuu yidhi kalaa waladii nafsii biyadihi laa ta'tuuna bikhayrin mima aclam yacni maya buu yidhi ka joog arrintaas allaan ku dhaartaye allihii nafteyda gacantiisa ku sugneed baan ku dhaartaye wax ka khayr badan wax aniga aan ogaa oo nebiga aan ka soo guuriyey lama imaanaysaan buu yidhi marka marwaan arrintan waxa uu u sameeyey waa maxay inay dadku dhegaystaan waana khilaafkii hadigii nebigoo la khilaafo wey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nebiga muxuu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam dadka kuma khasbi jirin inay dhegaystaan sida xadiidka abu daawuud iyo nasaa-i ibni maajah iyo ay warinayaan xadiida cabdillahi bni saa'ibin radia allahu canhu wuxuu leeyahay cabdullahi bni saa'ib shahidtu maca rasuuli اllahi salى اllah alيه wasalam alciida falama qada الsalaata qaala ina nakhtubu faman axaba an yajlisa lilkhudbati falyajlis waman axaba an yadhaba falyadhab yacni fiiri xikmadaa wanaagsan fiiri wuxuu yidhi waxaan kala qeyb galay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam salaaddii ciiddaan kala qeyb galay buu yidhi markuu salaaddii sii dhammaystay oo khudbada inuu u istaago uu rabo nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka ma uuna dhihin ilaa w ilaa yaalla kicina hallay dhegaysto ma oranin muxuu yidhi war annagu khudbaan akhrinaynaa dadow waa khudbaynaynaa qofkii jeclaaday inuu khudbadan dhegaysto fadhiistana ha u fadhiisto oo ha fadhiyo hanala dhegaysto qofkii jecel inuu tagana ha iska tago kuma khasbin nebiga calayhi salaatu wasalaam marka khudbada oo ciidda iyo midda jumcada farqi baa u dhexeeya salaatuljumca khudbadeeda inaad dhegaysato ood ka soo hormarta imaamka waa matluub wey shay lagaa rabo wey waa inaad dhegaysataa amaa midda ciidda haddaad salaadaada tukato haddaad rabtana dhegayso haddaad rabtana ka istaag iskaga tag maadaama salaadaadii aada gudatay marka dadkan waxaa weeye maadaama nin siyaasi ou ahaa madiinana ou maarata amiir ka ahaa wuxuu rabaa awaamirtiisii iyo inuu dadka ku khasbo u dhegaysiiyo ayuu marwaan doonayay weeyaan marka waa khilaafu sunna lama ogola arrintaasi wey markii la tago musallaha musallaha markaynu tagno meeshii lagu tukanayay iyo barxaddii taxiyatulmasjid ma nalaka rabaa oo inaan tukanno miyaa ma waxaa nalaka rabaa aadaan iyo iqaamo miyaa nalaka rabaa mise waxaa nalaka rabaa inaan nidhaahno asalaatu jaamica waxaasoo dhan ma jiro midna kama sugno meeshu musallo weeyo masaajid maaha masjid maaha waxaa la rabaa sida haddaba soo sheegnay nebiga markuu yimid wuxuu bilaabay markuu musallaha yimid shayga ugu horreeyey muxuu ahaa salaada ciidda hore ka tujiyey adigana markaa musallaha tagto maadaama meesha lagu tukanayo aysan masjid ahayn ee barxad ay tahay waxaa la rabaa inaad iska fadhiisato taxiitulmasjid ma tukanaysid laba ragcaad tukanin iska fadhiiso aadaan iyo iqaamana ayana nala kama rabo aadaan iyo iqaamo nala kama rabo xataa in la yidhaahdo asalaatu jaamica asalaatu jaamica in la yidhahdo xataa maa waradat can الnabiy sala اlla alay wasalam nabigeenna kama soo aroorin salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bes waxaa la rabaa imaamku markuu soo galo takbiirta in la joojiyo salaada uu hore ka galo ayaa la rabaa markaa kabacdina uu khudbada akhriya baa la rabaa weeyaan maxaa yeelay yani cabdullahi bni cabaas iyo jaabir bni cabdillaahi labaduba waxay oran jireen xadiid bukhaariiyo muslimba ay soo saareen aharkaasi waxay yidhaahdeen lam yakun yuadinu yowma alfitri lam yakun yuadanu yowma alfitri walaa yowma aladxaa yacni lama adimi jirin lam yakun yu'adanu yowmu alfitri wa yowmu aladxa labadaa maalmood ciidulfitriga iyo ciiduladxaha aadaan iyo qaamo midnama aynan jiri jirin weeyaan wakadalika waxa weeyaan nebigu kuma tukan jirin barxadda saxaabadana kuma tukan jirin taxiiyatu lmasjid ayana bukhaari iyo muslim baa tusayo xadiidka xadiid ibn cabaas cabdullahi bn cabaas radi allahu canhuma wuxuu leeyahay ana الnabiya slى اllahu عalيه wali wslm salaa ywma alfitri ragcatayni lam yusali qablaha wala bacdaha yani lam yusali lam yusali qablahuma walaa bacdahuma nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tukaday maalintii fitrada ciidulfitrigii laba ragcoo tukaday markuu barxadda yimid lam yusali qablaha walaa bacdaha horteeda iyo gadaasheedana uusan tukanin sunno ka horeyso la tukanayo ciidda ma jirto sunno ka dambaysana ma jirto labada ragc markaa tukato hore ka soo istaag weeyaan khudbada marka imaamka uu akhrinayo khudbada imaamka uu akhrinayo ma hal khudba mise waa laba khudba u akhrinaya ilaa jumcada laba khudbaan ognahay soo maaha ma hal khudba uu imaamku akhrinayaa mise laba khudba u akhrinayaa mas'aladaasna culammadu waa isku khilaafaan qaarkood waxay leeyihin laba khudbaa la akhrinayaa qaarkoodna maya hal khudbaa la akhrinayaa bay leeyihin laakiin axaadiista waxaan ognahay ku soo aroortay in laba khudba la akhriyo labadaa khudbana dhexdooda lagu kala saaro fadhi sidii salaada jumcada ahayd oo kale intuu khudbada hore akhriyo oo xoogaa yar fadhiisto dabadeetana uu istaago khudbada labaad akhriyaahi axaadiista ku soo aroortay oo dhan waa axaadiis daciifa wey xadiid saxiixaho yuxtaju bihi la xujaysan karo yuctamadu calayhi ma jiro marka sidaa darteed yacni axaadiista labada khudba tilmaamaysahi waa daciif weeyaan walidaalika alimaamu الnawowi raximahu اllahu wuxuu leeyahay lam yahbut fi takriiri اlkhudbati shay-un soo celcelinta labada khudba laba khudba laga dhigaahi waxba kuma soo aroorin buu yiri wax ka sugnaaday ma jiro axaadiistu ka soo aroortay midna ma jiro weeyaan marka hal khudba inuu qofku ku gaabsado oo dadka uu wacdiyo dabadeetana uu inta muslimiinta u duceeyo uu ka tago ayaa la rabaa khudbadiisa ou khatimo baa la rabaa dantoodii iyo wanaagoodii oo faro khudbada uu ku dhameeya baa la rabaa markii salaaddii ciidda aynu dhammaysanno waxaa la rabaa uu qofku soo noqonayo waddadii uu ku tegay waddo aan ahayn inuu haddana ku yimaado gurigiisa waddada markuu tegayay musallaha ou maray markuu guriga ka baxay midaan ahayn inuu soo maro yacni siduu nebigu yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas imaamu albukhaari ayaa warinaya fii saxiixihi xadiidu jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma wuxuu leeyahy kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka alla wuxuu ahaa idaa kaana yowmu lciidi maalinka ciidda ah marka ay jirto ooay maalin ciida tahay khaalafa ariiqa waddada ayuu kala bedeli jiray tii uu ku tegey mooye mid kale ayuu gurigiisa ku soo aadi jiray marka mukhaalafat ariiq inaan samayno annagoo nabigeenna ku dayanayna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayaa la rabaa ajir baanad ka helaysaa wa khayra alhadyi hadyi muxamedin sala allahu aleyh ali wasalam waxaa la rabaa marka maadaama berito ay tahay halka maalina ciidda ka soo horeyso nooga dhiman haddii ilaahayna gaarsiiyo ay tahay yowmu carafa maalinta ay muslimiintu xujaajta ahi ay taagan yihiin yani carafa ay tagan yihin carafaad ay taagan yihiin ay tahay oo maalinkaasna uu maaragtay nebigeenna ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam allah inuu dadka carafo taagan oo labadaa go-oo cadcad qabo oo wax uga hooseeyahay aynan jirin ummadda halkaa safan madaxeedu wada bannaan yahay oo qof madaxa dataa uunan ku jirin halkaa ilaahay baryayo inuu yubaahi bihim almalaa'ika malaa'igta ilaahay subxaana wa tacala inuu ugu faano ou leeyahay addoommadayda fiiriya jaa-uunii shuchan khubra ayaga oo boor leh oo aan maaragtay yacni waxay yimaadeen aanan diif ay ka muuqato oo shallaysnayn oo dhirkoodi maaragtay saa uu yahay ilan maalinkii sideedaad labiskii aad xiratay baad ilaa maalinta tobnaad laga gaaro aad wadanaysaa maalintaas maadaama ay tahay berito maalin qiimo badanna ou yahay waxaa sunno ah aad u sii akidsan ayadoo aan horey uga soo hadalnay muxaadaradeennii hore haddana in berito kaleeto dadku ay isku dayaan inay soomaan soonkeeda weliba maalintaas aadau mu-akad u sii yahay waa inaan soorno weeye haddii ilaah yidhaahdo xadiidkaasna waa xadiidka imaam muslim wa abu qataada radi allahu canhu ou nebiga ka warinayo qaala su'ila rasuulu llahi sala alla alay wasalam can sawmi yowma carafa nebigaa la weydiiyey buu yidhi maalinta carafa soonkeeda markaasuu rasuulku yidhi yukafiru sanata almaadiyata waalbaaqiya soonka maalinta carafa oo berrito yowma carafa yowma taasic la soomo maalinka sagaalaad waa berrito oo kale sanadii tagtay iyo sanadka soo socdo ayuu ilaahay dunuubteenna noogu dhaafaa marka maalintaas marka waxa weeyaan waa maalin aad iyo aad maaragtay u qiimo badan oo ajri badanna qofka uu ka helayo sunnadeeduna ay maaragtay aad iyo aad muhiim u tahay in maalinkaas yowma carafa ah la soomo dunuubteennabaa ilaahay ku dhaafaa dunuubta la dhaafayo sida aan hore usoo sheegnay waxa weye waa dunuubta sakaa'irkaha adiga kaa dhaco amaa dunuubta kabiirada ahi waxay u baahan tahay yacni waxay u baahan tahay towba sida ilaahayba uu leeyahay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima marka falilahi alxamdu hadda roob nooguma aadin yowma carafa maalin arbacaad ba noogu aaday laakiin hadday maalin jumca ku aada ka waran jumcana in maalinka soon lagu khasisahay ay xaaraam ahayd yani yani nebiga ou reebaan ujeedaa waa nahyi baa kusoo arooraan ka wada in jumco keliya aad soonto hal maalinoo jumca aad tiraahdo keligeeda soon ku khasisaya oon ku goori yeeli lama ogola marka haddii yowma carafa ay noqoto ilan jumcada marka la soomo waxa waye yowman qablahu wa yowman bacdahu baa la rabaa khamiista markaa soonto jimco ku dar ama jimco markaa soonto sabti ku dar sabtidii la soon sidaasoo kale baa la rabaa marka nebiga nahyi baa ku soo aroorayo waxa weeyaan wuxuu leeyahay xadiid bukhaari muslimba ku sugan oo jaabir ibni cabdillaahina uu warinayo nebigu wuxuu leeyahy laa tasuumu yowma aljumcati ilaa waqablahu yani ilaa waqablahu yowman ow bacdahu yowman maalinta jimcadaa soon hasoomina keligeed ilaa maalin ka horeyso iyo maalin ka dambaysa mooye marka haddii maalinkaas uu soon ku soo aado maxaynu samaynaynaa riwaayaad kalena way jiraan oo iyadaba sidoo kale usugan ina yowma aljumcati ciidukum maalinta jumcada waa ciidiini falaa tasuumuuhu hasoomina ilaa an tasuumuu qablahu ow bacdah inaad maalin ka hore iyo maalin ka dambe soontaan mooye yaa la soomin calaa kulli xaalin soonkaas culammada waxay leeyihiin hadday isku soo aadaan jimco iyo yowma carafa oo soonkooda mu-akad ahaa madhabka ay jumhuuru ahlilcilmi qabaan karaahadaas waxaa la leeyahay waa karaahatu tanziih laakiin laa karaahata taxriim ay leeyihiin karaahada tii xaaraamta ahayd ma aha waa karaahatu tanziiha la leeyahay oo waxay leeyihiin haddii inay xaaraam hadday tahay yacni yowman qablahu wa yowman bacdahu lama dhehen lama yidhaahdeen tan labaad qof soo soomi jiray oo caado ay u ahayd inuu saa u soomo oo soon iska wato hadday ku soo aado maalin jumcaana ay ku soo aado waa loo ogol yahay bay leeyihin maadaama loo ogolaa yowma carafa yowma caashuuraa iyo wax lamid a hadduu jimcuhu ku soo aado waxa weeye yacni maalintaas lama karaahsado bay odhanayaan sida maalan culammada qaar fuqahada ay soo guuriyaan waxay leeyihiin hadduu maalin adoo soonkaadii waad soomi jirtay yowma caashuuraa waa bisha maarata muxaram la yidhaahdo tobankeeda bishan sagaalkeeda baad soomi jirtay maalinkiibaa jimco kaa noqday fa xiina idin laa yukrahu siyaamuhu bay dhahaan lama lama karahsado mar hadday daa'im ay caado ku ahayd inaad hore usoo soomi jirtay dhib malahay leeyihiin saasoo kale weyaan intaas markaan axkaamtii ciidda uga soo baxno udxiyada insha allahu tacaala wax yar ayaanu ka tilmaamaynaa udxiyada waa xoolahan la gowracayo waxa lagu udxiyaysto aslan waa alancaama la yidhaahdaa geela iyo lo-da iyo ariga wey digaaga laguma udxiyaysto xoolo kale lama qalo udxiyo ma noqdaan waxa noqonaya waa lo-da iyo geela iyo ariga intaasaa la yidhaahdaa oo loo gowracayo la gowracayo maalinka yowma naxriga la yidhaahdo ee tobanaadka ah iyo saddexda maalmood oo ka dambayso waa la qali karaa koob iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban afartaa maalmood yaa la yidhaahdaa ayaamu aklin wa shurbin wa dikru اllahi tacaala baa la yidhahdaa xukumkeedu marka muxuu yahay yacni xukumkeeda sharciga ihi xoolaha oo la qalaahi ma waajib baa mise ma aha culammadu maaragtay mas'aladaasi way isku khilaafaan qaarkood waxay leeyihiin waa waajib qaarkood waxay leeyihiin waa waajib wey wuxuuna waajib ku yahay cala alqaadiri calayha maaha dadkao dhan qofkii awoodi karo inuu xoolaha qalo waajib bay ku tahay bay odhanayaan waa waajib bay ku leeyihiin waxayna u deliishanayaan xadiidka imaamu axmed ibnu maaja aimadaas ay wariyaano xaakimna iyo maaragta uu tasxiixinayo laakiin sheekh naasir iddiin alalbani ou xasan ka dhigaayo xadiidu abi hurayra wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man kaana lahu sacatun walam yudaxi falaa yaqrabanna musallaana qofka xoolo haysto wax leh saca yacni haninimo haysto wuxuu ku udxiyeysta heli karo walam yudaxi aanan xoolihii qalin falaa yaqrabanna musallaana meeshaan ku tukanayno you nooga soo dhowaan you noo imaanin you noola soo tukan bannaankaa naga joogo marka waxay leeyihiin maadaamaba nebiga u diiday calayhi salaatu wasalaam oo yidhi yuusan salaadeenna ka soo qeyb gelin meeshaan ku tukanayn you noo soo dhowaaninba waxay tusaysaa inay wax waajiba tahay sidaa darteed udxiyadu waa waa waajib bay odhanayaan laga rabo qofka inuu la yimaado qofkii awood leh inuu qala ay waajib ku noqonayso culamada qaar waxay leeyihin maye waajib ma ahe waa sunna muakada weeye sunno muakada weeyaan waxaana tusay tusaya sunnanimadeeda inaysan waajib ahayn oo sunna waajibnimada ka leexinayahay imaam muslim wixii xadiidka uu wariyey xadiid umu salama radia allahu canha waxay tiri umu salama nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa ra'aytum hilaala dilxija wa araada axadukum an yudaxiya falyumsik can shacrihi wa adfaarihi waxay leedahay rasuulka wuxuu yidhi haddii bisha dilxijo kowdeeda aad aragtaan markay dhalato dhalashadeeda aad aragtaan wa araada axadukum qofkiina ou doono an yudaxiya inuu xoolo gar inuu xoolo qalahay ou doonayo weeyaan ha ha ka afhaysto oo ha ka joogsado can shacrihi wa adfaarihi timihiisana yuusan jarin ciddiyihiisana yuusan goynin ayuu leeyahay timihiisa iyo ciddiyihiisa labadaba yuusan taabanin yuusan waxba ka goynin marka hadalka waxay ka deliishanayaan oy leeyihiin wa araada axadukum an yudaxiya la yidhi qofkiin ou doono inuu gowraco xoolo uu qalo oo udxiyo samaysto marka waxay leeyihiin wa hada daliilun calaa sunniyatihi laa cala alwujuubi inay arrintaa udxiyadu inaysa sunno tahay laakiin aysan waajib ahayn ayay tusinaysaa qofkiina hadduu doono baa layidhi hadduu rabana ma dooni kara oo iska dayn karaa soo maa marka waajibku ma ahan bay qabaan marka mas'alada udxiyada qofkii heli karo inuu gowraco oo xoolaha qalaahi waa shay aad iyo aad u wanaagsan oo mustaxab oo fiican weeyaan qofkii heli karo laakiin wax waajiboo farad kugu ah ma ahan xadiidkaas markii maaragtay aynu aan yani xujadiisa markaynu qaadanno siday culammadu u istimbaadeen weeyaan laakiin fadli badan bay leedahay udxiyada xoolaha oo la qalo maalintaas qofka xoolaha isagoo awoodi karaahi aanan qalin oo xoolaha aanan samaynin yani awoodi karo aan samaynin waxaaba ugu filan tahdiidka nebiga yuusan noo soo dhowaanin yuusan noo soo dhowaanin musallaheenna iyo salaadeennaba iyo ducadeennaba yuusan ka soo qeyb gelin wa musallihiiba yuusan usoo dhowaanin baa laleeyahay marka fadli badan iyo khayr fara badan ayuu qofkaas isdhaafinaya qofka awoodi karo khayr badan baa dhaafayo maxaa yeelay yani fadliga ay leedahay markuu nebigu ka waramaya calayhi salaatu wasalaam xadiidka tirmidi ibnu maaja xadiidu caaisha radi allahu canha wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam maa camila bnu aadama yowma naxri camala axaba ila allahi min iraaqati damin وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا فيها نفسها يعني حديث كاس وحو رسول كيري بني آدمك عمل كخير بدن عمل alla ou uga jacayl badan yahay yowma naxrigaahi ou sameeyaa ma jiro oo ka khayr badan min iraaqati damin dhiig inuu daadiyo xoolo inuu qalo neef inuu qalo neefkaas aad qasho maalinta qiyaamaha geesaheedii ayadoo wadato ciddiyaheedii iyo ayadoo wadato dhogorteedii ayadoo wadato ayay qiyaama ku imaanaysaa miisaanka kuu fuulaysaa qiyaamaha maalinka qiyaamaha miisaankaada ayaa laguu saaraya markaasuu wuxuu yidhi dhiigga aad ka daadinaysa neefkaasi dhulka intuusan ku dhicin yaa allah buu makaan uga dhacaa allah ba aqbalo intuusan dhibicdii ugu horraysa dhulka ku dhicinba waa shay ilaahay kaa aqbalaya subxaanah wa tacaala oo fadli weyn aad ka helaysa wey marka sidaa darteed xoolaha ood qashaan naftiina u wanaajiya wuxuu leeyahay fadayibuu bihaa nafsa yani naftiina wanaajiya oo xaraj iyo cidhiiri iyo maaragtay ha ka dareemina yani bukli yousan idin qabanin wey sakhaa iyo deeqsinimo la imaado xoolihii gowraca ayaa la odhanaya weyaan maxaa marka lagu udxiyaysanayaa waa tan xadiidkii soo marnay an yudaxiya biafmana maa yajid waxa uu helaya kuwa ugu fiican xoolaha kuwa ugu wanaagsan inuu ku udxiyaysta baa la rabaa maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu qalay yacni ciid اladxaa wuxuu qalay sida uu maaragtay anas ibnu malik bukhaariiyo muslim ay ka soo saareen anasna uu leeyahay wuxuu leeyahy ana anabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam daxaa bikabshayni amlaxayni aqranayni dabaxahumaa biyadihi wasamaa wakabar nebigu wuxuu qalay laba neef oo laba wan ah wanan waaweyn ayuu qalay oo amlax marka la leeyahay midab caddaan iyo madow isku jiro leh midabkoodii buu tilmaamaya midabkooda uu caddaan iyo madow isku jiro ayuu caddaynaya amlax baa la yidhahda aqranayni buu leeyahay oo geese leh laba neef oo geese leh ayuu nabigu qalay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka laba neefo waaweyn ayuu rasuulku qalay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wakhtigee la qalaa udxiyada waxaa la qalayaa bacda salaati alciid sida haddaay soo hormarinay xadiidkii jundab ibnu sufyaan ayaana tusinayo shahidtu ladxaa maca rasuuli llahi sal alay wasalam nabigan ciiduladxaa kala qeyb galay falamaa qadaa salaatahu binnaasi markuu dadkii salaada tujintiisii ou dhammeeyey markiiba nadara ilaa hanamin qad dubixat wuxuu arkay salaadda markuu tukaday neef intaan salaada la tukanin la qalay buu arkay markaasaa la weydiiyey or yaa qalay markaasuu nebigu u sheegay markii loo sheegay ayuu yidhi man dabaxa qabla salaati falyadbax bishaatin makaanaha waman lam yakun dabaxa falyadbax cala smi illaahi wuxuu yidhi qofkii salaada ka hor gowracay xoolihiisa hadda rig kale ha qalo ila ribuu hore u qalay ninkan qabla salaa marka waxa weeye waxaa laga rabaa taa waa waa raashin oo ciddiisii hilib oo u qalaye midkii oo udxiyada ahayd bacda salaa inuu qala baa la rabaa marka inaan salaada laga hormarinin ayaa la rabaa salaada markii la tukado in xoolaha la gowraco waa ficilkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo sunadiisii weeyaan sunadii nabiga waa caleyhi salaatu wasalaam neefka la qalaya marka waxaa la iska ilaalinayaa cuyuub dhowraa la iska ilaaliyaa ceebo dhowra inuu yeelan ayaa la iska ilaaliyaa maxaa yeelay neefku waa inuusan illa ayn ne neef illa waa inaadan ku udxiyeysanin wey waa inuusan illa ayn baa la rabaa neefku waa inuusan ahayn mid jiran uusan mariid ahayn oo mara cudurkeeduna uu cad yahay neefku inuusan ahayn mid jiisahoo dhutinayo uusan ahayn neefku inuusan ahayn mid caataa oo weyd a inuusan noqonin marka intaas waa sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qaama fiina rasuulu llahi sala alla alay wasalam nabigeenna dhexdeedna ka istaagay faqaala wuxuu yidhi arbacun laa tajuusu fi daxaaya afar arrimood udxiyada kuma bannaana laguma udxiyaysan karo alcawraau albayinu cawaruha neefka ishala oo yani illa-aanteeduna ay muuqatay inay iladahay ay caddahay waalmariidatu albayinu maraduha neefka xanuunsanoo jiran laakiin jirannimadiisuna ay xaqiiqo tahay waalcarjaau albayinu dalcuha midda dhutinayso ama jiista ahoo jiisnimadeedii iyo dhu- dhutinteedii ay muuqato waalcajfaau alatii laa tunqi yacni midda caatada ahoo aanan wax dhuuxay leedahay la arag taasna ayana lama ogolo weeyaan waxa weeye fi yacni udxiyada qofka aabbaha guriga faamiligaas joogo usradaasi hal neefoo arya hadday qashaan way ka gudaysaa ilaahu ay noqdaan maarata labaatan qof ay noqdaan hadday doonaan halkaa neefoo ariga wuu ka gudaa laakiin waxa weeyaan laba qoys oo kala tagtagsan ee laba qoys hal neef ma wadaagi karaan ani iyo adiga isku dar inta- isku darsanna in la yidhahdo adna aad reer leedahay adna aan reer leeyahay halkaa neef aan ku shirkoowno ma soconayso waxaa la rabaa qolo walba neefkeeda inay qalato tan labaad haddii uu ari yahay wey hadduu yacni lo' yahay ama geel yahay labaduba waxaa la rabaa in eh, toddoba qofood way wadaagi karaan lo'da iyo geeluba ratigaan la gowracayo toddoba qofood uu ka gudi karaa bimacnaa toddoba faamili buu ka gudi karaa Eh, rat- eh, muxuu ahaa sacan ama dibigan la qalayo toddobada qof uu ka gudi karaa baa la rabaa neefafka marka da' bay leeyihiin idahoo kale waxaa la yidhaahdaa yacni maaragtay lix bilood ou jiro neef lix bilood jiro idaha waa ka- waa la qali karaa riyuhuna waa inuu sanad u dhammaado waa inuu hal sano jir yahay lo-du waa inay laba sano tahay laba jir yahay geelu waa inuu shan jir yahay shan jir uu yahay sidaas sun- san- s- sanadaha la gowracayo sidaas ayay ku tilmaamaan yaa la yidhaahdaa waxaa la rabaa markuu qofka uu gowracayo neefka uu gowracayo qalayahay inuu ilaahay magaciisa ku qalo bismi illaahi ou yidhaahdo allahu akbar ou yidhaahdo bismi illaahi wallahu akbar allaahuma haadaa minka walaka inuu dhaho sidaasaa la rabaa ilaahu magacaadaan ku gowracayaa adaa weyn adaa allah ayahu akbar aho cid walba ka weyn arrintani haadaa minka walaka adiguna kaa ahaado adaa abuura adaana kuu adaana kuu gowracaya sidaa inuu yidhaahda baa la rabaa waxaana la rabaa qofka waxa ugu horeeyo ee in uu qofku maaragtay ee udxiyadiisa uu wax ka cunaahi waa la rabaa inuu isagoo udxiyadiisa wax ka cuno markuu gowraco inaad wax ka cuntid baa la rabaa xoolaha markaad xoogaha reerkaada u reebtay inta kale inaad dadka mis- fuqarada iyo masaakiinta aad ku sadaqaysato ayaa la doonayaa weeyaan marka udxiyaduna insha allahu tacaala arrimahaas ayaanu ka sheegeynaa aan iskaga gaabsanaynaa Eh, kelimaadkeennii marka oo kelimadeennii waxaa la leeyahay dee su-aalo iyo waxbaa jiro marka hadalka soo gaabi marka intaasaan insha allahu tacaala ku samaynaa hada wabillahi towfiiq wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin waaali saxbi wasalem